sabuuraddii labaad bal qurumuhu maxay u caroodaan dadkuna maxay ugu fekeraan wax aan waxba ahayn boqoradda dhulku col bay u taagan yihiin taliyaashuna waxay u wada tashadaan rabbiga iyo masiixiisa iyagoo leh silsiladahooda aan goyno oo xarkahoodana aan iska fogayno kan samada fadhiyaa wuu qosli doonaa oo sayidku iyaga wuu ku majaajiloon doonaa markaasuu isagoo caraysan iyaga la hadli doonaa oo wuxuu iyaga ku dhibi doonaa dhirifkiisa isagoo leh anigu boqorkaygii waxaan fadhiisiyey buurtayda quduuska ah oo siyoon amarkii ayaan wax ka sheegi doonaa rabbigu wuxuu igu yidhi adigu waxaa tahay wiilkayga maantaan ku dhalay ibari oo waxaan dhaxal ahaan kuu siin doonaa quruumaha oo dunida meelaha ugu fogfogna hanti ahaan baan kuu siin doonaa waxaad iyaga ku jejebin doontaa ul bir ah oo waxaad u burburin doontaa sida weelka dherya sameeyaha haddaba sidaas daraaddeed boqorradow caqli yeesha oo xaakinnada dhulkow edeb yeesha rabbiga cabsi ugu adeega oo rayreeya idinkoo gariiraya wiilka dhunkada waaba intaasoo uu idiin cadhoodaa oo aad jidka ku baaba'daane waayo cadhadiisu haddiiba way kululaan doontaa waxaa barakaysan kuwa isaga isku halleeya oo dhan